bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal weliba ha ka dhawaadansana warka duhurnamo ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaana duhurnamo isan ka dhegi doontaana weliba ku mid aha kuwara amni oo kadigay ee in al-shabaab tusaalean ka dhigdo korta taalibaan shir muqdisheenka furum iyo hay-ado amniga soomaaliya iyo madaxda ku socda midooda afrika wafdi ku socda dowladda soomaaliya oo kasii jeeda gobolka hiiraana dowladda soomaaliya oo laka dhelaya in walqobata la tacaalunka covid neten amason oo tababaran hita eedamo qiib qaado doono sugowka amniga doorashooyinka khilaaf shal dhexgalay xubno guddiga heer federaal saraakiil ku socdo golo midowda yurub oo qiimeeyaha amniga dalka soomaaliya akhbaaraadka bannaanka ka dhigi doontaan warkaan duhurma labaatan sano kadib madaxda taalibaan oo muuqaaladii dunida hambadhigi doona eraysul wasaaraha etoobiya oo booqasho ka seeday turkiga waayahay dhegaystayaal weliba waa duhurnimo arbacata taarikhdan iyo kabeeganta tumiisiyeedka bilisiyeedaad ee lamada kulaatigooda ha ka dhawaada qododii warkaana duhurnamo oo faahfaahsan waayahay dhegaystayaal kabalaawnay qodobkaanan koriyay ee warkaana duhurnamo ee khubaro amni oo ka digayay in al-shabaab tusaale iyo ka dhigado doonta taalibaan sida faahfaahinta warkan musnin kafiir oo maxamed cali yunis suuriya
qabsashada degdega ee taalibaanka ku qabsadeen afghanistan weliba muujaase welwel iyo dhiirigelinyo helaan kooxaha ka dagaalamo caalamka sida al-shabaabta soomaaliya khubarada waliba oo ka digana in howlgalka caalamiga ee rooga soomaaliya iyo in iskadaynin xilligun dowlada soomaaliya ku wareejiyaan ammaanka dalka haddii taas ay suurtagal nagata weliba lagu yaaba in soomaaliya kadheeda sidii afghanistan oo kale cabdisalaam guuleed oo ee sarkaal hore oo ku tirsan hay-adda nabasugidda soordaanka soomaaliya weliba uuse sheegay in soomaaliya wajihi korta xaalad limadatan afghanistan haddii dowlada soomaaliya han afjarna ciidamada shisheeye ee wadanshe guuleed iyo hadalkun weliba sheegay maalin ka hor markii warbaahinta taageeraas al-shabaab iyo indabaan degday dhiyowka dowladda afghanistan weliba uuse sheegay in al-shabaab iyo aan lahayno awood military sida taalibaan oo kale haddana shakaanka jarneer haddii miilhan ka wada jeesan al-shabaab inta dhigi korta sidii afghanistan oo kale ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabasugidda sirdoonka soomaaliya guuleed weliban taasay ka daray in ciidamada qalabkudada ee dowladda soomaaliya iyo hadda gacanta ka hayaan ammaanka soomaaliya inta badano gobolada dalkii oo maamulayaan iyo oo taageero ka helaan yeeri ciidamada nabad ilaalinta amisom bili abriil ciidamada qalabkudada ee soomaaliya welibana wareegana hogaanka howlgallada sida qeyhow qorashaha shalguurowka soomaaliya ooay ogolaatay dowladda iyo howlgalka midooda afrika ee amisom qorshahun weliba ha istaraatiijiyad ciidamada nabad ilaalinta amisom si tartiib tartiib ayaan ku wareeji doona mas-uuliyadda ammaanka soomaaliya iyo hay-adaha ammaanka ka hor bahowka ciidamada amisom oo qorshahaasi la saxiixi lamaada kuntumiyo siyeedkii kaasi oo ka jara dhisowka dhismaha ciidamada qaranka si meelan faarojaan ciidamada shisheeya bililah dhaafi militariga soomaaliya weliba oo xaqiijana in tiro deeras ilaa lama boqol iyo konton askari oo ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo ku dilaan howlgal military howlgalkaasi oo caawimaaddan ka helaana ciidamada amisom saasayna lakashahay qoraalha kubaya taliska dowladda is-oo ku hadalaya waraysi usisiya warbaahinta maxalliga la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya cabdisaciid cali weliba uu si adag indiiday in laisbarbardhika xaaladda amni ee muqdisho iyo kaabuul is-oona tilmaami in isku halan hayna militariga soomaaliya iyo militariga afghanistan ciidamada soomaaliya iyo ciidamada midooda afrika ee amisom weliba al-shabaab ku saarana soomaaliya gaar ahaan caasimadda lamaada kuntum iyo kowkii laakiin kooxda weli weliba fulyayte qaraxyo iyo weeraro toose haanase oo ku fulyaasa gobolada iyo caasimadda weliba dhawaankaan jabtay al-shabaab intii arqaladay doonta doorashada soomaaliya ku dhiyaasa weliba saas haata un digday ergooyinka doorada doona xubnaha baarlamaanka aqalka hoose welibana saas haata way tilmaantay in caasimad iyo meel kasta oo kumide gobolada dalka kudhiyaw doorashada iyo faragelinta hoose ka sameeyi doonta
ciidan mahadsi maxamed cali yunis shuuriya magaalada muqdisho weliba jeeka shiranka furmay madaxa ku socota ee golo nabad golo nabada ee midooda afrika ana solo shalay diiri magaalada muqdisho iyo mas-uuliin ku tirsana hay-ada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya shirkan weliba goobjoog ku hayay wasiirada wasiirka gaashaandhigga iyo cadaaladda soomaaliya xasan xuseen xaaji cabdiqaadir cabdiqaadir maxamed nuur jaamac saraakiil kale ku tirsan hay-ado amniga ee soomaaliya agaasimaha maareynta ee khilaafaadka ee golo midooda afrika fayon loran iyo madaxda howlgalka nabad sugidda nabadda ee midooda afrika taliyaha ciidamada booliska amisom madaxda howqiib qaatay ee qorsheynta howlaha ee midooda afrika shirkan weliba uu socdo doone muddo lama maalmood eh welina diiradda laga saaro doone qiimeynta madaxda midooda afrika iyo ka sameeyahayaan hay-ado amniga ee soomaaliya inay diyaarinayn amisom iyo kala wareegta amniga guud ee dalkaas sidoo kale shirkan weliba lanka hadlo doona inta iyo qaadi doonto in ciidamada amisom iyo rogi doonaan dalka soomaaliya islan hubiya awooda ee ciidamada dowladda ee kala wareegi koraan guud ahaanba amniga ee dalka wasiirka wasaaradda gaashaandhigda xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan xuseen xaaji weliba shirkan warbixin ku siiyey dibudhiska ee ku socda ciidamada qalabka wada sida soomaaliya ee guulahoyo inka diirahan dagaalada inka dambeeye ee yoola galahan al-shabaab wasiirka wasaaradda cadaaladda cabdiqaadir maxamed nuur jaamac weliba dhinishii madaxda golo nabadda ee midooda afrika la wadaagay horumarada lagadeeri arrimo cadaaladda iyo garsoorka iyo walwalba ayuu hagaagsanyiin maalinta baryowda khamiiste weliba la filahaya in la gabagabeeyey shirkan dhexeeya madaxda ku socda ee golo nabadda ee midooda afrika iyo hay-ado amniga ee soomaaliya iyadoona war murtiyad lah ku saaro doona wafdi ku socda dowladda soomaaliya oo kasii jeeda gobolka hiiraan sida faahfaahinta warka musalinka fiiro saciid maxamed nuur saciid sabriya weyba magaalada muqdisho ku ambabahay wafdiya hogaamiyaasa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya khadiija maxamed diiriye hanaas oo shafar shaqa ankubahi magaalada bulaburde ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle wafdiga yooba qayb ku ahaa madaxda hay-adda u n ocha w f b iyo unisef weybana garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ku sagootiyey mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya ujeedka wafdiga iyo hogaamiyahayta wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya khadiija maxamed diiriye ee degmada buulaburde ee gobolka hiiraan ayaa iballanka sheegay iyagii ankuur gala hayta xaaladaha bini-aadinimo ee meelasay ku jira sidoo kale wasiir khadiija ayaa ibaa la rajeeyahay in kulmo shilga diisan iyo la qaadata maamulka degmada buulaburde iyo qeybaha shilga diisan ee bulshada si wallan ku weydii xaaladda bani-aadinimo ee ku jirta degmada buulaburde ee gobolka hiiraan
waayahay dhegeystayaal dhinihii kale hay-adaha xuquuqda aadanaha ee amnes international weliba cilmibaaris cusub yaha ka saartay weynaya ka sheegtay in faafidda cudurka covid neten ee soomaaliya iyo iftiin weli markaasi iyo f c faahfaahayd welina laka qawe arrimo haliste ee iyo jaran iyo horyaalada nidaamka daryeeled ee caafimaadka ee weliba xanuunka covid neten ee soomaaliya cilmibaaristan weliba ogaad in xalitaanka talada caafimaad ee bukaanada covid neten walina hadidana in iyadoo markaasi hal isbitaal keliya kayaala muqdisho laga maamulahay dhammaan kiisaska la xiriira covid neten ee ka baahsan dhammaan gobolada koonfurta iyo bartamaha inti laka guda jiray ee majaalado warkaasi cudurka covid neten hay-adda amnes international walba ee sheegtay in soomaaliya hadda qalanka deynta cafinta in mas-uuliyiinta oo markaasi iyo daqliga ee covid neten ee markaasi weliba salidati aan la dagaalameyn falanqeynta emires international ayaa ka sameeytay miisaaniyadda dowladda inteen dhahayd laba kun tomi todoba ilaa laba kun labaatan kowda weliba iyo muujiyaas in celis ahaan miisaaniyadda lanqoondayay mashaariicda caafimaad ee eta boqolkiiba lama keliya islamarkaasna muddada celis ahaan miisaaniyadda lanqaado doona laamaha amniga inyo ka jaro doona wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga gudo welina eeta boqolkiiba soddon kow miisaaniyadda guud ee dowladda amires international weliba anqabaaqda dowladda federaalk ee soomaaliya inay kordhiida miisaaniyadda caafimaad ee ehel boqolkiiba lama in markaasi ayaa ka dhigta boqolkiiba toban iyo shan miisaaniyadda sanad ahaan ee laga waafaqo cudurkan yanel dhanihii kale amison weliba tababar siiday ciidamo qeyb qaado doona sugowka amniga doorashooyinka sida faahfaahinta warkan uu saniisiyo maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiro tobabarkan oo muddo saddex maalin ah magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle uga socday ciidamo ka tirsan booliska hirshabeelle ayaa loo soo gebagabeeyey iyadoo ay bixinayeen saraakiil ka tirsan ciidamada amisom tobabarka ayaa ku saabsanaa amniga doorashada waxauna ka dambeeyey kadib markii ay bateen baaqyada ku saabsan booliska si buuxda loo tababaro loona qalabeeyo si ay si habsami leh uga maareeyaan amniga doorashooyinka dalka tobabarkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom iyadoo gacan ka helaysa barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay ee u n d b maxamed yuusuf axmed oo ka mid ah saraakiisha booliska hirshabeelle ee tobabarka la siiyey ayaa sheegay inuu helay casharo muhiim u ah oo ay ka mid yihiin sida loo maareeyo amniga doorashada tallaabooyinka xakameynta dadka sugidda goobaha iyo ilaalinta hufnaanta hanaanka doorashada doorashada xubnaha baarlamanka ayaa horey ugu bilaabatay soomaaliya waxaana taasi higi doonta doorashada madaxweynaha bilaha soo socda ciidanka booliska soomaaliyeed s b f iyo booliska amisom ayaa loo soo xiray sugidda amniga goobaha doorashada sugidda agabka doorashada iyo sugidda amniga iyo galbinta saraakiisha doorashada iyo saraakiisha loo doorto intaba
ciidamada booliska gaar ahaan hang haramacad iyo booliska hirshabeelle iyo nabad sugidda ooy uga heliyaan hang amisom weliba howlgala amniga laga xaqiijiya weliba jeega ka sameyna xaafado ku tirsana magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ciidamadan howlgalkan fuliyaya afartii xaafadood ee magaalada jowhar weliba baryay gurto qaar ku mid ah gaadiidka iyo noocyadiisa shal duwan waana la sheegay in laga qowday howlgalkan dad ka tuhamayay taliyaha saldhigga booliska ee magaalada jowhar gaashaan la dhexe bashiir xasan calafoy weliba uu sheegay in ujeedka howlgalkan usahay sugowka amniga maadaama doorashooyinka iyo ku dhigi doona magaalada islamarkaasna howlgaladan iyo noqdo doona haani sii socdo doona taasoo kale taliyaha ciidamada howlgalkan wadi weliba uu iska booriyay in shaqada iyo anhayaan bulshada welina uusan ankabaaqay in shacabka iyo ciidamada la shaqeeyaan kuwada shaqeeyaan sugowka amniga ee magaalada jowhar magaalada jowhar caasimada hirshabeelle weliba ku midata goobo kudhii doona doorashooyinka lamada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maalmooyinka dhexdhaafi uu markaasi howlgala iyo ka wadaan ciidamada saraakiil ku socda golo midowda yurub weliba qiimayana amniga dalka soomaaliya sada faahfaahinta warkan iyo ninka biyaasa leyle ibraahim aadan waayahay gudubaana dhiniga kale waliba markaasi weli dhegeysaatan dhegeystayaal warkii duhurnama ee idaacadda raadiyo baydhaba haddana akhbaaraadka bannaanka hogaamiyaalka ururka taalibaan ee afghanistan weliba sii muujiyi doonana sida shil duban iyo labaatankii sana lahadhaafi inta badan iyo hayaan haano qorson sidii xaqiijiyay sarkaal ku tirsan ururkaasi hogaamiyaalka ururka taalibaan weliba markaasi si tartiib ee uun araga doonay dhammaan hogaaminta hogaamiyaalka maalma jaro doona dhuumaaleysi isqarin dambiyana eri sarkaal ku tirsan taalibaan oo diiday in magaasha la sheegay usoon markaasi ka hadlayo wakaalada wararka ee reuters sarkaalka waliba oo sheegay inuu xubno taalibaan laka amari iniyo dabaal dego doonaan qabadowka dalka oo dhan welina markaasi intaas kasii daray in dadka rayidka ee iyo ka qaado doono xubka iyo rasaasta madaxda sare ee taalibaan oo muddo labaatan sano ah dhuumaaleysi kajari ayana weliba yo sheegana in muddo xadi kadib wala ah iniyo xasbandhika doonaan dhiniga kale muuqaalo la kabaahi baro bulshada weliba muujaana dad aan iska baahi wadooyinka magaalada jaalibaad ee dalka afghanistan iyadoo markaasi ka dabaaldegaya taalibaan inay bedela calanka qaranka ee afghanistan mudaharaadkan weliba daba socday warar sheegay in banaanbahay shalduban iyo ku dhiyan deegaano kale ku tirsan dalkaasi kooxda taalibaan weliba hata gacanta ka haytay inta badan ee dalka afghanistan welina sacdooyinka lahadhaafi isbedel fara badan iyo ka sameeyana kooxda islamarkaasna bulshada iyo la qabsadeen dhegeystayaal weliba antaninka dhan warkii duhurnamo ee idaacadda raadiyo baydhaba duhurnamada sinkoy warkana anaad mujidaasaan walsinasuusee qaybta farsamadan weliba infadhiyey booro intii kan kuwa lamid ah dib an ku kulmaanana sidaas soo nabadgeliya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu